الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay aadaabtii garsoorka iyo waxyaalihii la xidhiidhayey qaala almaalifu raxima allahu tacaala wuxu uhi walaa yanfudu ma fulayo oo ma soconayo xukmuhu garsooreha xukunkiisu linafsihi u xukumaa wa raqiiqihi addoonkiisa u xukumaa wa shariikii kay shuraakada ku ahaayeen filmushtaraki wixay shuraakada ku ahaayeen xukunka u xukmaa fuli maayo wakadaa asluhu wa farcuhu asalkiisa iyo farciisuna waa la mid cala saxiix haddaan qabanno wa yaxkumu waxaa haddaba u xukumayaa lahu isaga iyo wali haa ulaa'i kuwaasba alimaamu imaamka iyo mas-uulka guud ee muslimiinta aw qaadin aakhara ama qaadi kale wakadaa naa'ibuhuna waa la mid cala saxiixi haddaan qabanno waxau halkan inoo gelayaa sheekhu waxyaalihii xukunka qaadiga mancinaya ishortaagayey waxau uhi walaa yanfudu xukmu linafsihi ma fulayo macnaha waxa ka horeeyo u xukumi maayo garsooruhu nafdiisa hadday cid wax isku qabsadaan odhan maayo aniga ayaa xukumay oo waxa inaan leehay baan xukumay walaa yanfudu haddii uu xukumo oo uu yidhaahdana ma fulayo xukmu linafsihi u xukumay wa raqiiqihi walaa raqiiqihi addoonkiisii wuxuu u xukumaana ma soconayo oo waxaa laga wadaa dee qisaas xubin iyo tacsiir iyo waxyaalahaas u xukumay laakiin hadduu wax ku xukumayo iyada taas waa la aqbalayaa ma xukuma mise waa iqraar ayay isweydiiyaan laakiin waa marka dee xoola maba yeelanayo xoola addoon ma lehee waa marka u xukumayo sida qisaas oo kale ama tacsiir oo kale wa shariikii kay shuraakada lahaayeen xukunkiioo u xukumaynaa ma fulayo filmushtaraki filmaali lmushtaraki maalkii ay wada lahaayeen inuu u xukumo ayana ma fulayo maxaa yeelay inta oo dhanba tuhmo ayaa ku jirtaa inuu nafdiisa markaa u xukumo idhaha waxaa nafdaydaan u xukumin addoonkiisi inuu xukumo hanti ay wada leeyihiin oo qof ay wada leeyihiin hadday qofkii kale hayey iyo qof kale isku qabsadaanna u xukmin maayo meeshii tuhmaad ayaa soo gelaysaa wakadaa waxaa la mida asluhu wa farcuhu asalkiisa iyo farciisaa la mida asalkiisu waa cidda dhashay aabbihii awowgii awowgiisii kale iyo hooyadii iyo hooyadeed iyo hooyadeedii ayayooyinkii weeye wa farcuna waa wuxuu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen ayana xukunka u xukumaa ma fulayo cala saxiix haddaan qabanno le'annu xubnihiisii ayay ka dhigan yihiin waxay ka dhigan tahay xukunka waa aabbihii ama ilmihiisa u xukumaa ama hooyadii ama ayaydii xukunu nafdiisa u xukumay ayuunbay la mid noqonaysaa saa daraaddeed ayaa loo diidayaayoo dee meeshii tu'maad baa soo gelaysaa qadaagiiyo garsoorkiina dee in kalsooni lagu qabo ayaa la doonayaa wixii kalsooni lagu qaatoo lagu fuliyo cala saxiixi baynu nidhi inkastoo wejka mar haddii cala saxiix laga cabbiro ka soo horjeeda aada u liito wuxuu leeyahay xukunku waa u fulayaayo maxaa yeelay bayinadan iyo markhaatigan wax ku xukumayo ayaa ka xoog badanoo abu thawr iyo ibnu mundir iyo ayaa sidaa ku tegey oo waxay leeyihiin dee waxaa caama qadaagan dadka inay kala xukmiyaan yacnii la farayo ayaa caama midda labaad dee wuxuu asiir u yahay amaba uu mar walba ku qasban yahay bayinadaa iyo markhaatigaa la keenay wixii ay furaan markay wax tuhmaadi u iman mayso asalka iyo faraca bay leeyihiin haddaba waxay isweydiin leh dee ninkii garsoore ahaa cid bay isqabsanayaan xoolahay shuraakada cid kulaha cid bay isqabsanayaan asalkiisi iyo faraciisii cid bay isqabsanayaan ma yacni garsoorba ma tegi karaan baa la leeyihi wayaxkumu lahu qaadiga hadday cid isqabsadaan waxa uu xukumayaa walihaa'ulaa iyo kuwa la soo sheegay ee markaa kaa ay shuraakada yihiin iyo kaa markaa dee addoonkiisa iyo asalkiisa iyo faraciisa iyo waxaa xukumaya alimaamu imaamka ayaa xukmin mas-uulka guud ee muslimiinta iyo madaxweynaha saa xukumaya aw qaadin aakhara ama qaadi kaloo mustaqira oo beled kale ku sugan ayaa xukumaya taa tuhumaad baan ku jirin wakadaa naa'ibuhu isaga naa'ibkiisa iyo ku-xigeenkiisa iyo kusimihiisuna waa xukmi karaa calo saxiix haddaan qabanno dee wuxuu noqonayaa markaa xukaamtii kalubuu la mid noqonayaa marka wakadaa naa'ibu calo saxiix intaa weeyaan khilaafkii oo wuxuu leeyahay naa'ibkiisa iyo ku-xigeenkiisa waa dad marka ay wax isku shushubanayaan oo bardoo tuhmaaddii meeshii ka bixi maysa hadday maxkamaddiisii un tahaye naa'ibkiisa laga daayo cid kale ha xukunto markaynu leenahay wa shariikii fi lmushtarak xoolahay wada lahaayeen xoolo aanay wada lahayn oo ka baxsan oo waxay shuraakada ku ahaayeen aan aan ahayn hadday isku hayaan ninkan waxooga yaroo lacagabay isugu jirtaa laakiin dee dhul bay isku haysaan qof kale ay isku haysaan taa iyadoo wuu xukumayaa filmushtaraki maaha markaa ee wixii ay shuraakada ku ahayn wax ka baxsan weeye wa idaa aqara lmudacaa calayhi kii wax loo sheeganayay markuu qirto oo ama nakala uu diido oo fa xalafa almuddaci muddacigii u dhaarto wa sa'ala alqaadiya uu weyddiiso an yushida inuu marageliyo calaa iqraarihi qirashadiisa cidda uu ka qirtay ow ama yemiinihi dhaartiisa aw ilxukma ayuu markaa weyddiisay bimaa habata wixii sugnaaday inuu xukumo walishaada bihi iyo inuu marageliyo lasimahu waa ku waajibaya ow an yaktuba lahu maxdaran garmaqal inuu u xukumo inuu u qor u doonay bimaa jaraa wixii markaa maray meesha min hayri xukmin aw sijilan ama inuu fayl u sameeyaabuu doonay bimaa xakama wixii uu xukumay ustuxiba ijaabatuhu ajibidiisa ayaa la sunneeya waqiila tajibu waa waajibaysaana waa layidhi wa yustaxabu waxaana la soa nuskhataani laba nuskho iyo laba fayl in laga dhigo oo ixdaahumaa lahu midkood isagu uu yeelan waluqraa takalana tuxfadu waxaa lagu ilaalin fii diwaani lxukmi xunka diiwaankiisa iyo faylka waxaa lagu ilaalin markaa meeshiisa waxau sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala waidaa aqara almuddacaa calayhi kii loo sheeganayey hadduu qaadiga agtiisa ka qirto wixii lagu dacweeyey aw ama nakala dhaartii ayuu diidey markii muduucigii masala markhaati waaye baa layidhi ka dhaaro dhaartii buu diidey dabeetana dhaartii baa waxa lagu celiyey muducigii baa lagu celiyey waynu arki doonnaa fa xalafa almuddaci muddacigii ayaa yemiintaa mardudda ee lagu celiyey buu dhaartay wa sa'ala alqaadiya dabeedna qaadigii buu weydiisay an yushhida calaa iqraarihi cindahu markay qirasho taagnayd baa wuxuu dhi qaadiyow inuu ninkaasi hadda ii qirtay oo hortaada ka qirtay markhaati iigu samee an yushhida calaa iqraarihi cindahu aw calaa yemiinihi marka waxa weeye idaa aqara almuddacaa calayhi wa sa'ala alqaadiya an yushhida calaa iqraarihi cindahu waa suuradda iqraarka aw calaa yemiinihi markii uu dhaarta diiday muddaca calayhigee muducigii dhaartay wuxuu hi dhaartaa inaan ku dhaartay oo u dhaartii igu ceshadoon ku dhaartay ii qor buu yidhi yacni markhaati iigu samee an yushhida calaa yemiinihi ayuu weydiisay aw ilxukma ow sa'ala alxukma bimaa habata ama wuxuu yidhi dee sow arrinkii ma arito ninkii ima qirsanaa ama sow dhaartiiguma soo ceshano kumaan dhaaran dee xugun haddaba arrintaa xugun iyo go'aan ka soo saar walishahaada bihi wasa'alalishahaada bihi weliba xukunkaana markhaati iigu sabee buu yidhi lasimahu inuu ajiibo oo garsoorahaasi uu ka aqbalaa baa ku waajiba yacnii laasim weeye inuu ajiibaa le'annahu waxaa dhici karta intaa kadib inuu dafiro oo qaadigiina xukumi kari waayo oo haddaan idhaahno khilaaf baynu iman doonee qaadigu cilmigiisa iyo ogaantiisa wax ku xukumi maayo haddaynu idhaahno qaadigu hadhow waa ku xukumi karaa cilmigiisa iyo ogaantiisana waxaa lagaba yaabaa inuu ilaago waxaa dhici karta in laba casilo marka hadduu yidhaahda hadda yacnii iqraarkiisa maragiigu sameen inaan dhaartay maragiigu sameen io xukun oo weliba dee waxaa sugnaaday io xukunoo markhaatilaigu samee garsoore xaq baa loogu leeyay way ku waajibaysaa oo waa maa sa'ala almuddaci muddacigu wuxuu weydiisay kaa maroodha waa sa'ala weydiisanayana waxa weeye waa mudducigii idaa qarra almuddaca calayhi ow nakala faxalafa almuddaci waa sa'ala mudducigii uu weydiiso oo ama sa'ala mudducigii wuxuu weydiisay qaadigii an yagtuba lahu inuu u qoro maxdaran maxdarka waa tani waa garmaqalkiioo waa intaa hore ee dee markhaatiyada iyo dacwadda iyo intaana xukunka gaadhin yacnii faylka lagu qoraa maxdar la yidhaahdaa maxdar inuu u qoriyo garmaqal bimaa jaraa wixii dura min hayri xukmin ee aan xukunka la soconin inuu u qoro ayuu weydiisay ow sijillan inuu u qoro bimaa xakama dee wixii uu xukumay markaa inuu faylkii dhammayska tirnaa ugu qoro ayuu weydiisay ustuxiba qaadiga waa loo sunneeya ijaabatuhu inuu ajiibaa loo sunneeyaa waajibsa maaha waqiila waxaa la tajibu waa waajibaysaa sidii markhaatigii oo kale le'anna waxay leeyihiin kitaabadu iyo qoraalkani xaq ma sugayo laakiin markhaatigaa xaqa sugayey mar amigii markhaatie hadduu yidhahdo waajib bay ku tahay laakiin qoraal ii samee hadduu yidhaahdo ayadaa taasi waxba waajib ayada ku noqon maysa way wanaagsan tahay waajibse maaha bay leeyihin leannu nebiga iyo a'immadii ka dambaysay waa xugmin jireen maxaadir iyo sijillaad midnaba may qori jirin waa marka dee weliba aan yacnii wixii wax lagu qorayey aan baytulmaalka laga keenin ama dee ninkani aan u keenin haddii aan wax wa lagu qoraba aan la haynin dee iyada waajibu ku noqon mayso wayustaxabu waxaana la sunneeya nuskhataani laba nuskho ayaa la sunneeyaa laba qoraal ayaa la sunneeya qaadigu inuu qoro axadowmaa midkood lahu tucdaa lahu waxaa la siinayaa ninkaa saaxiibulxaqa ah ee dacwoonaya baa la siin waluqraa takrara tuxfadu waxaa lagu ilaaliy fii diiwaanilxukmi xukunka diiwaankiisa iyo dee halka markaa kabarhkiisa iyo halka wax loogu ilaaliyo ayaa lagu ilaalin doonaa le'anno hadday mid qudha tahay loo dhiibo ka loo xukumay inay ka luntaabaa dhici karta markaa si aanay u dayacmino hadday ka lunta halkan ugu soo noqdo laba nuskhadood waa inay noqotaa wa idaa xakama markuu xaakimkii biijtihaadihi ku xukumo uma baana wuu caddaadaa khilaafa nasilkitaabi aw isunnati aw ilijmaaci aw qiyaasin jaliyin inuu khilaafsan yahay naqadow huwa isagaa burinaya wahayruhuba laa khafiyin marka uu mid khafiya khilaafo ayada maya waxau sheekhu leeyahay marka uu qaadigii wa xukumo waidaa xakama qaadi biijtihaadii markuu ku xukumo isagoo ahlulijtihaadna weeye uma baana xukunkiisii wuxuu caddaaday khilaafa nasi lkitaabi kitaabka qur-aan siduu caddaynayay si khilaafsan aw isunnati ama sunni inuu khilaafsanya mutawaatir iyo axad midkiitoo haato aw ilijmaac ama waxay culimmada muslimiintu isku waafaqeen inuu ijmaacsan yahay inuu khilaafsan yahay bu ark aw qiyaasin jaliyin ama qiyaas jeliya oo qiyaaska markaa muuqda ee qiyaasuljeliga la yidhaahdo qiyaasuljeli waa qiyaaska faracu asalka waafaqsan yahay ee aanay suurtagal ahayn in macnaha la kala saaro oo la yidhaha farqigaasa udhaxeeya amaba uu suurtagal yahay ama yacni uu fog yahay yacnii farqi in loo sameeyo dhexdooda la kala saaro masalan waalidka sow lama odhan falaa taqul lahumaa uffin sow laguma odhanin dee waxaa looga qiyaasanayaa mar haddii ufa odhani lagu yidhi inaad garaacdana inaad garaacdana waa xaaraanoo aayaddii ufa ayay tilmaantay oo maxaa loo yidhi wuu dhibsanaya dee garaacina isaguna waaba ka sii daranayo qiyaasul awlaa la yidhaahdaa inkastoo qaarkood faxwa alkhitaab ay yidhahdaan oo qiyaasba aanay ku magacaabin marna qiyaasulmusaawi buu noqdaayoo yacnii faraca iyo asalku cillada waa ku siman yihiin sida masalan dee wuxuu ku soo arooray aayadda qur'aanka ahi ina aladiina ya'kuluuna amwaalan yataamaa dulman kuwa xoolaha agoommaha dulmi ku cunaya dee inaad gebigiisiba dab ku qabatooo tidhaahdo yacnii aayaddu waxay diraysaa in la cuno uune ama in la xidha ama yacnii in la gubo yani wax araan baa laleeyahayna tala lagu qiyaasanayaayo dee wax u dhaxeeyaa ma jiro itlaafkii baa labadaba ku wejira qiyaasku markuu noocaasoo kale yahay ayaa qiyaasuljari la yidhaahdaa qiyaaskaa jarigaa buu khilaafsan yahay naqadahu wuu burinayaa huwa isaga ayaa burin oo odhanaya waxba kama jiraan xukunka aan xukumay baatil weeyaan buu odhanaya waxba kama jiraan wa hayruhu kayrkii ayaa burin oo looga jeeda qaadiyaalka kale ayaa iyaguna burinayaa waayo waxaa loo burinayaa dee xaqa ayaa muhiimku ah in la raaco nebiguna wuxuuhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qofka ku soo darisiiya diintayada waxaan ka mid ahayn wadacan waxaan diintii ka mid ahayn ayuu ninkani keenay markaa dee aayad qur-aan iyo xadiid markuu khilaafo yacni waa arrin laysku haway ijmaaca hadduu khilaafsana ayadana ijmaac baa markaas loo hayaa kuwan kalena waa la macnown culimmada qaar baa waxay yidhahdeen hadduu qawaacidda waaweyn markaasuu khilaafana iyaguna waa la mid oo qawaacidda kulligaa hadduu khilaafo iyaduna xukunku naqada huwa isagaa burinaya wahayruhu ba way burinayaan masaa'il badan ayaana la hayaayo yacnii intay xukumeen markaa saxaabadii rag waaweyn markii nusuus loo sheegay ay markaa buriyeen cumar bin khadaab ayaa wuxuu kala fadili jiray faraha magta oo faryaro iyo dee fardhaxada iskuma kaba dhigi jiray wuu kala badin jiray dee markii loo sheegay xadiidkii ku soo arooray faraha markaa inay wada tobankaa yihiinna waa buriyey oo waa ka noqday yacnii masaa'il fara badan ayay shuraaxdu markaa tilmaamayaanoo ama nas khilaafay ama ijmaaca khilaafay oo la buriyey oo laga noqday amba inuu ka qaada loodhan maayo inuu baadiliya isaga caddaynayo soo qabanaya laa khafiyin hadduu caddaada khilaafa qiyaasin khafiyin yacni qiyaas qarsoon khilaafkii hadduu u caddaado isaga lama burinayo yacni waa waxay dhici karto markaa farqi inuu dhaxnin karo oo farqiga markaa nafyintiisu aanay markaa maqduuc ahayn masalan waxaa ka mida waxayna cilladii musamadada tahay iminka ribadu waxay ku soo aroortay yacnii burka oo kale dee bariiskii oo kale in looga qiyaasto inkastoo culimada qaarkood jeli ay ka dhigaan haddana waa qiyaas khafiya bay leeyihiin oo bijaamico ducmigaasaa kulminaya bay leeyihiin waidaa xakama xaakimkii bijihaadi markuu ku xukuma uma baana u cadaaday xukunkiisii khilaafa nasilkitaabi inuu yahawi sunna awijmac aw qiyaasin jeliyin naqada huwa isagaa burinayo odhanaya waan buriya waxba kama jiraan weye wahayruhu baa burin laa khafiyin hadduu khilaafo maya waalqadaa'u yanfudu waa fulaa daahiran guud ahaan laa baatinan hoosaanuma fulo walaa yaqdii bikhilaafi cilmihina kuma xukuma fi ijmaac ijmaaci ijmaac haddaan qabanno wanadaru annahu yaqdii bicilmi ayuu ku xukmin ilaa fii xuduud illaahi tacaala ilaahay xuduuddiisa mooyaane waxau sheekhu leeyahay waalqadaa'u qaduhu yanfudu waa fulaa daahiran dul ahaan iyo guud ahaanunbuu fulaa laa baatinan hoos ahaan iyo xaqiiq ahaan iyo nafsul amarka uma fulo le'annu innaga waxaa layna faray inaan daahirka raacno wixii sirana ilaahay ayay u taallaa taa macnaheedu waxa weeye xukunka xaakimku shay xaaraana ma xalaaleeyo shay xalaalana ma xaaraantinimeeyo hadduu masalan laba dee markhaati uu waxaan ku xukumaa daahirkoodu cadaalad yahay xukunkiisa waxaasi inuu xalaal u yahay ma ka dhalanayso waxay u deliishadeen xadiidka saxiixa ah ee bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebi maxamed wuxuu yidhi innakum takhtasimuuna ilaya dad yow waa isqabsanaysaanoo waa doodaysaanoo way sula ka imanaysaa walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujati min bacd waxaa la arkaa in qaarkiin ka caddaysan ogaado xujadiisa barhkiin oo nin aan xaq lahayni uu yahay bahalaf miinshaarahoo dacwaddiisa iyo wuxuu sheeganaya isku dubaridanayooo habeenka maalin ka dhigaya kii xaqa lahana agnaan inuu yahay aan waxba isku hagaajin karaynin waanay dhacdaa bini'aadmiga yacni hadalka iyo fasaaxaddu deeqaha ilaahay bixiyaabay ka mid tahay waad arkaysaa qof aan waxba sheegan karaynin gar kasta hadduu leeyahay aan waxba sheegan karaynin iyo mid yani had isagoon meel lagu soo marayba jirin yacni marsanayoo jiirsiinaya marka waxaa la arkaa buu ihi qaarkiin inay ka xujo caddaysanayeen qaarka kale fa aqdii lahu binaxwi ma asmacu minhu nebi maxamed qayb iyo wax maqantoona waxba kama ogayn wax ilaahay ogeysiiye mooyaane anigu waxaan xukumayaan buui waxaan idinka maqlo ayun baan idinku xukuminayaa faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi bishayin falaa yakhudub qofkan haddaba u xukumay intuu ka xujo badiyow walaalkii xaqiisii aan wax uga xukumow yuu qaadanin fa innamaa aqdaca lahu qidcata min naar gabal naara ayaanu gooye taa macnaheed waxa weeye markaa cuuka xaag haddaad og tahay yacni waxaanaad qofka markaa ku haysato ee aad markaa markhaatiga u soo taagtay markhaati weenayaasha inaanu xaq u laha inaad xaq u lahayn adogta ku xalaaloobi mayso haddaad haweenaydii intaad furto idinkoo keligiin isla jooga gabadhii ay berinto soo dacwootay tiraa wii furay idhahda ma furin aa markhaati keen ma hayo labadayda keleen war ka dhaar dhaar buu maray xalaal u noqon mayso xalaal u noqon mayso marka xukmu xaakim daahir ahaanunbuu fulaya hoos ahaanuma fulaye wuxuu waa sidiisii uun wala yaqdii mana xukminayo bikhilaafi cilmihii siduu og yahay si khilaafsan bilijmaaci ijmaac yacni siday culimmadu ku ijmaaceen ma xukminaya qaadigu waxaa wuxuu og yahay ninbaa garsoorahu meel buu fadhiyaa nin iyo gabadh baa markaa isu dacwoonayo isula yimi wuxuu og yahay ninkani inuu dee aqalbaabay ku wada jireenoo inuu furay saddexdii dalaqadoodba ka dhammaadeen in maxramiya ka dhaxaysaa buu og yahayoo dee naas ay wada shaqeen wuxuu og yahay ninkani ninkan markuu xoolahan ka qaaday ama ka baabiinayey ayuu og yahay dee soo dacwooda marka la idhaaha muducigii la weydiiyo ee kan muddacaray uu ka jawaabe siduu markaa og yahay si khilaafsan ma xukumaya bilijmaaci leannu hadduu xukumo oo gabadhii og yahay ninkan inay ka baahaysantahy u dhaa ninkaagii wayaana raac u yidhaahdo xoolihii hadduu yidhaahdo soo caddayso oo caddayso kari waayo uu ogaa inuu ka baabiye ama inuu ka dhacay markaa yidhaahdo waxba kuma lihid wuxuu noqonayaa isagoo xukumaya wuxuu og yahay inuu baatil yahay alxukmu bilbaatilna waa xaaraan midaan bannaanayn marka walaa yaqdii bikhilaafi cilmi bilijmac waladharunaa annahu yaqdii bicilmihi cilmigiisa iyo wuxuu og yahay wuu ku xukminayaa ilaa fii xuduud illaahi tacaala ilaahay xuduuddiisa mooyaane wuxuu og yahay inuu ninkani ninkan xoolahan ka qaaday buu ogyahay wuxuu og yahay waxaan inuu ka dilay wuxuu og yahay ninkani gabadhan inuu furay cilmigaa iyo ogaanta uu og yahay buu ku xukminayaa ama qabla wilaayatihi ha ogaado ama bacda wilaayatihi ha ogaado ama fii maxalli wilaayatihi ha ku ogaado ama meel kale ha ku ogaado ma bayin ha jirto ama yaanay jirin leannahu muxuu qaadigu wax ku xukumaa dee markhaati laba markhaati ama markhaatiyo dhaar waana danni danni unbay faa'iidaynayaan iyo male isagu wuxuu og yahay uu arkaya ama maqlayeyna waa yaqiin waa yaqiin markaa taas wuu ku xukminayaa bay leeyihiin hadday maal tahay hadday qisaas tahay hadday xadulqadaaf tahay aaniga hadalka uje wuxuu le maya meeshaa tuhmaad baa ku jirta oo inuu idhaahdoon markaas anigaa og tuug baa tay beenaalaatay anaa ku og waa kaa furantay gabadhan iyo yacni waxaa xaquma lihid aad ku doodayso iyo waxa waa lagu looyo anba waan ogahay tuhmaad baa meeshii soo gelaysa in qaadigii markaa la tuhmo marka ayuu xukmin bay leeyihiin masaladana saddexa qowl ayaa ku jira wuxuu og yahay wuu xukminayaa faxkum bayna annaasi bilxaqi ayaa ilaahay yidhi dee wuxuu ogyahay midkood inuu muxiq yahay kaa muxiqa inuu xukumaabaa waajibaya midda labaad wax danni faa'iideynayo markhaati ama markhaatiya dhaaram hadduu xukum cilmiga ka muhiimsan midda labaad waxay yidhahdeen islaantii hindi markay u soo dacwootay abu sufyaan soo dacwaysay tihi wax nagu filan lama nama siiyo oo waa nin bakhayla nebigu wuxuu uhi ka qaado adiga ilmahaaga wax idinku filan weliba fatwo may ahayna qadaa bay ahayd bay yidhahdeen dee wuxuu ogaa odaygan inuu markaa yar gacan adagii oona waxba siinin ayuu ogaa bay leeyihiin taasi waa mid weliba imaamu shaafici wuxuu qabay arrintaa laakiin wuxuu ihi faafin maayo garsoorayaasha xun baan ka baqanayaa buuri garsoorayaasha xumi ka ilaahay ka baqanaya isagu dee wuxuu og inbuu xukumayaaye garsooro xumi intuu taa yidhahdo anaa og waxaanu ogaynba anaa og wari ahaa waa lagugu leeya soco anaa og anaa warhayaysaanu odhanin makhaafata qudaati suu baan u qarinayaa buuhi qowlka labaad wuxuu leeyahy ma ku xukminayo waayo xadiid bakhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa nebigu wuxuu ku yidhi ninkii u soo dacwooday shaahidaaka ou yemiinu laysa laka ilaa daalika ama markhaatiya keenso ama dhaartiisa qaado wax kaloo kuu sugnaaday ma jiro waxaa laga wariyaa cumar binkhadaab ayaa laba nin isula yimaadeen mid ka midaa wuxuu sheegtay inuu cumar markhaati u yahay deedna cumar baa yidhi haddaad doontaan waan idiin marag furi idin xukumin maayo haddaan doonana xukunka waan idin xukumi lakiin markhaati idin noqon maayo labadaasun kala doorta buuli kaasina waa mid qowl saddexaad baa jira wixii aan xuduudda ahayn wuu xukminaya xaddu zina xaddu sariiqa muxaarabada shurbigi iyaga shubahaad baa lagu reebaa laakiin wixii kale wuu xukminayaa masaladaana waxaa si fiican u faahfaahiyey kitaabkan bariginood akhriyaynay nidaamu alqadaa fi shariica alislaamiya ayaa aqwaasha ku jirtaiyo afarta madabood waxay ka kala qabaan iyo qowlka raajixaaba nidaam alqadaa fi shariica alislaamiya ayay ku qariran tahay dib waa lagu noqdo waladaru anuu yaqdi bicilmihi ayuu ku xukmin ilaa fii xuduudillaahi tacaala ilaahay xuduuddiisa mooyaane weliba cilmigan imika laysku haystaana waxa weeye cilmigu waa laba ogaantu waa laba qayboodoo midi waa wuxuu ku ogaado fii majlis alxukmi intaa uu dee xukunka u fadhiyo yacnii dadka mudiciga sheegashadiisiiyo kan kale jawaabtiisiiyo markhaatiyadiiyo wixii halkaa uga soo baxay u caddaada dee taa iyadoo wuu ku xukumayaa laakiin waa wixii khaariji jalsat alxukmi xukunka jalsadeeda wixii ka baxsan weeye ilaa fii xuduudillahi tacaala mooyaane oo iyada xuduudda cilmigiisa ku xukmayay shubahaad baa lagu rabaa in la asturo ayaa wanaagsan walow ra'aa hadduu arkay waraqata fiiha xukmu uu ku sugan yahay ow shahaadatu ay ku sugan tahay ow shahida shaahidaani baa marag furay annaka xakamta inaad xukuntay ow shahidta bi haada lam yacmal bihi ku dhaqmi maayo walam yashhad kana barag noqon maayo xataa yatadakara wa fiihimaa wajhun ayaa ku sugan fii waraqatin masuuratin cindahumaa la ilaaliyo walahu lxaliifu dhaarasho ayuu leeyahy cala istixqaaqi xaqin xaq mudashadii ow adaahi ama gudidiisa ictimaadan isagoo cuskanaya calaa khai muwariihi kaw dhexlaya dhexal siinaya khadkiisii idaa wahiqa bikhaihi markuu ku kalsoon yahay wa ammaanatiiba wasaxiixuna jawaazu riwaayati xadiii xadiidka werintiisu inay bannaantah wey bikhai maxfuudin cindahu agdiisa lagu ilaaliyey waxau sheekhu leeyahay walow ra'aa hadduu qofkii arko qaadi ama markhaati waraqatan fiiha xukmuh warqad wuxuugiisu ku qoran yahay inuu isagu xukumo saxiixiisina waa ku yaallaa ow shahaadatuhu ama shahaadadiisiiyo inuu qof wax ku markhaati furay ayaa ku qoran ow ama shahida shaahidaani laba markhaati baa waxay furayaan annaka xakamta qaadiyow berigii caynkaas annagaa ogaynoo saasaad xukuntay ow shahidta bi haadaa war hebelow kiiska noocaasa labada yadana markhaatika inaad markhaati ka ahayd lam yacmal qaadigii ku dhaqmi maayo xukunkaa walam yashhad markhaatigiina ka marag furi maayo khadkaasi wuxuu keensanayo xataa yatadakara ilaa mid walow xasuuso ilaa uu xasuuso qaadigii inuu isagu xukumay ku dhaqmi maayo markhaatigii markhaatigu ku dhaqmi maayo ilaa uu xasuuso inuu markhaati ka noqday maxaa yeele taswiir ayaa suurtagala iyo markaa foojari garayn khadadkuna waa isu egyihiin weliba dee beryahaa hore taswiirkii waa iska adkaaye dee maanta aalaadkan cusub ee wax lagu qoro marka la eego yacni waa tacajabaysaa nin baa mari garsoore ayaa markaa magaciisa dad lagu sii daayey ninkii baan warqaddii soo dhigosani bal ka waran wuxuu idhi saxeexani waa kaygii shaambaduna waa taydii laakiin warqaddan ma lihi buuri waa wuxuu si baas laysu wada saarayo oo laysu wada qaadayo oo dabeetana si aad la yaab labaa laysu saaraya wixuunbaa original haddana laga soo saaraya marka ilaa uu xasuusto amaba uu yacni in waxaan xukumay ama waxaan markhaati ahaa kuna dhaqi maayo kana marag furi maayo wa fiihimaa ku dhaqanka warqadda iyo ka marag furka wejhun baa jira wej baa jira fii waraqatin masuunatin warqa la ilaaliyey ama sijille ama maxdar midkeedu dabaate cindahum agtooda lagu ilaaliyey haddii warqadani ay tahay warqad qaadiya agtiisa lagu ilaaliyo faylkiisa ku jirtay markhaatigani warqadee isagu hayey ay tahay oo la ilaaliyey dee wuu cuskan karaa markaa mar hadduu khadkiisii ku kalsoon yahay oo aanu shaki ka gelin yaanu xasuusaninba markhaatigan iyo xuunkane iyada taa wuu cuskan wej baa jira caynkaas odhanaya walow shaksigii waxaa u sugnaaday alxalifu inuu ku dhaarto cala istixqaaqi xaqin xaq inuu leeyahay xaq inuu muto cid kale ku mutay ow adaa'iha ama inuu u guday ictibaadan isagoo cuskanaya calaa khadi muwariihi kan dhaxalsiinayuu dhaxalkiisa leeyahay khadkiisa isagoo cuskanaya idaa waiqa waa markuusay ku kalsoon yihin bikhadihi wa ammaanatihi wuxuu ka helay yacnii buuggiisii iyo markaa wax ku qoran jiray hebel hebel baan waxaa ku leehay ama hebel hebel baa waxaa igu lahayoo waan siiyey ayuu ka helay waana ku kalsoon yahay khadka ninkan uu dhaxlayo ammaanadiisana waa ku kalsoon yahay inuu ku dhaartaa buu leeyahay u dhahdo waxa yacni wallaahi inuu kugu lahaa hantida intaa laga iska bixi ama yacni inuu ku siiya markuu soo dacwoy inu dha uu ku siiyey isagoo cuskanaya khadka iyo ammaanada waya khalabatyamiin waa lagu dhaaran karaa waanay dhacdaa oo dee dad sidaa loogu kalsoon yahay oon lagu aqoonin yacni isweydaar ayaa jira beri baa waxaa dhacday qole aan u garnaqaynay ayaa nin ganacsado ahaa ayaa wuxuu sheegtay nin dhintay baa waxugu sheegtay wuxuu hi annagoo labada iyadoo keliyoo berbera joognaa ayaan aqal kala iibsanay buui lacagtiina waan siiy buui aqalka halka ku yaalla waxba may kala qoranin markhaatina may samaysanin ninkii guriga lahaa ee iibi ugu dhintay waxaa isqabsaday ninkii iyo caruuruu ka tegey laba inan uu ka tegey iyo xaasuu ka tegey baa isqabsaday gurigii buu sheegtay waxay dhahen culimada inoo gey way noo yimaadeen ninkii baanu dhi markhaati keen ma haye buuli waxaan ku dhi haddaba qoladana waxay kuugu dhaaranayaan inaanay ogeyn inuu kaa iibiyey inuu kaa iibiyey inaanay ogeyn wuxuu dhi anaaba og inaanay ogeyn waxbaa ku dhaaranina buuli waayo labadan midnaba ma jirin buuhi labadan iminka halkan joogay qafqaftahay midnaba ma jirin buui markaanu kala iibsanay gabadhanna ismabay qabin markaa inaanu ogeynba anaa og buuhi ha iska qaataan buuhi siiya nin la socday gabadha iyo inanta wuxuu hi boqolkiiba boqol waxaan ku qarsoon ninkaas siduu sheegay inu run yahy waayo werigii been laguma yaqaan buuhi ninkaa ninkaasi nin been lagu yaqaano ma aha laakiin qoladan dee uu guriga yar eeganaya ninkan ma yaqaanana gurigoodii ayay iska qaateen oo halkaa la mareen marka hadduu ku kalsoon yahay khadkan yani ninkan aabbihii uu qoray ama ninkan u dhaxalkiisa leeyahay qof aamin oo lagu kalsoon yahay u ahaa yani waxaasaan cid ku leehay iyo yani waansiye wuu cuskan karaa wuu ku dhaaran karaa wasaxiixu saxiix waxaa weeye jawaasu riwaayat alxadiid xadiidka werindiisu inay bannaan tahay bikhatin maxfuudin cindahu khad maxfuudahoo agtiisa yani lagu ilaaliye hadduu arko yacnii khaduu isagu qoray inuu hebel hebel kaa ka wariyey uu xasuusanba waayo khadkana khad maxfuuda agtiisa waa wuu ku warin karaa marka xadiidkii sida dee wijaadadiiyo ijaasada iyaba loogu warinayeyoo waxaa leeyahy culimmadaasaa ku dhaqmay salafan wa khalafan taanigu wuxuu leeyahy maya oo si markhaatiga lama ogola faslun fi taswiyati bayna alkhasmayni wamaa yatbacuhaa wuxuu fasal yahay simidda labada qof ee ishaysta la simayo iyo wixii raacayey liyusawi hasima bayna alkhasmayni labada is haysta fii dukhuulin calayhi u soo gelidda wa qiyaamin lahumaa u kicidda wa simaacin dhegaysiga wa dalaaqati wejin weji furnaanta wa jawaabi salaamin iyo salaan celinteeda wa majlisin iyo meesha la fadhiisanayo wala saxu asaxana waxa weye rafcu muslimin calaa dimiyin fiihi fi lmajlisi in lagaga sarraysiin karo wuxu uhi sheekhu liyusawi hasima bayna alkhasmayni labada qof ee u soo gala qaadigu waajib ahaan fii dukhuulin calayhi u soo gelin yuu midkood u soo gelin uu iskala fadhinoo kii kale aan u soo gelin isagoo iska ag fadhiya mar ha u soo wada galaan marna ha ka wada baxaan wa qiyaamin lahumaa xagga u kicidda ama mid waliba markuu u soo galo ha u kaco ama mid walba ha ka fadhiyo hadduu midna u kaco midna uu marha ka fadhiiso halkaa tuhmaad baa soo gelaysaa iyo shaki ayaa imanaya wa simaacin xagga dhegaysiga hadalkooda uu dhegaysanaya eegidda yacni hadduu midna idhaa maxaad tidhi u saa ula socdo midna uu iska jeestu iska mashquulo taana iyana ma simin wa dalaaqati wejhin midna inuu wejiga u furo markaa u qoso markuu hadlayo midna u wejiga markaa cabuuska dhig u ururiyo uu giir iska kiciyo yacni ayana uma cadaalad samayna waa inuu weji furnaanta na waa inuu ku simaa wa jawaabi salaamin salaanta celinteedana waa inuu ku simaayo dee hadduu mid waliba asalaamu calaykum yidhahdo de waa inu kana wa calaykum asalaam kana wa calaykum asalaam yidhaahdaa wa majlisin xagga majliskana waa inuu ku simaayo dee hortiisa u fadhiisiiyaa ama dhinacyadiisa u fadhiisiiyaa yacni waa inay wada taagnaadaan ama waa inay wada fadhiyaan hadduu midna wuxu dhiga mid idhaa halkan taagnow yacni muu siminoo cadaaladdarre ayuu sameeyey walaa saxu asax waxa weeye jawaasu walaa saxu rafcu muslimin muslim in la koryeeli wa calaa dimiin fi fi lmajlisi hadday markaa dimi iyo gaal iyo musliisaanu masiga hadduu agtiisa soo fadhiiya kana yidha war xagganu jaasiyo nooga durug yacni lahu lxaq yacni waa xaq bay leeyihiin oo ilaahay ayaan dee marka horeba aan simin marka waxyaalaha hore dee waxay soo gelayaan markaas cadaaladdii kunuu qawaamiina bilqist waxaa kaloo xadiid imaamulbayhaqi uu warinaya uu ahaa man ibtuliya bilqadaa'i bayna almuslimiina qofka lagu ibtileeyey inuu dadka kala xukmiyo falyacdil baynahum fii lafdi wa ishaarati wa maqcadi walaa yarfac sawtahu calaa axadihima ha ku sima xagga markaas dee hadalkii ishaaradii xagga meesha la fadhiisanayo codkiisa yaanu markaa kale kor ugu qaadin xagga majliskana cabdilaahi ibnu zubayr ayaa wuxuu leeyay qadaa rasuululahi ana alkhasmayna yaqcudaani bayna yaday alxakiim hortiisa ayay markaa fadhiisanayaan amaa yarkay markay muslim aadiyo dimi yihiin muslimka ayaa la fadili yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutul cilma darajaat ilaahay baa sheegay dadka muminiinta ilah inuu kor yeelay kuwa elu cilmigaana inuu siiba kor yeelay taanigu wuxuu leeya waa la simiyo saa qaabilidda iyo dhegaysigaba loo simayey in la simo oo samaaxadda shareecada iyo diinta ay dareemaan ayaa wanaagsan haddee wuxu uhi waydaa jalasaan markay fadhiisaan falahu waxa u sugan an yaskuta inuu aamuso wa an yaquula inuu yidhaahdana wuu leeyahy liyatakallam ilmudacii ka muddaciga hay hadlo faida dacaa markuu dacwoodo aalaba khasma kaysayseen wuxuu ka dalay biljawaabi fain aqara hadduu qiro fadaaka kaasi waa daahir wain ankara hadduu inkirana falow waxaa u sugnaada an yaquula lilmuddacii inuu ku yidhaahdo alaka bayina markhaatima kuu sugnaatay wa an yaskuta inuu aamusana wuu leeyahy fain qaala hadduu yidhah lii bayina baa ii sugnaatay wa uriidu taxliifahu inaan dhaarsadaan rabaa falahu daalika arrinkaa waa leeyahy aw laa bayinata lii markhaati ima sugna buu ihi uma axdarahaa bayinadii buu keenay qubilad waa la aqbalaya filasax haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahy waidaa jalasaa labadii qof ee ishaystay marka ay yimaadaan ay fadhiistaan hortiisa ama ay istaagaan falahu an yaskuta inuu iska aamusu saa weegaan buu leeyay inta iyagu hadlayaan wa an yaquula waxaa kaloo u sugnaaday inuu yidhaahdo liyatakallam ilmuddaci warkiinna wax sheeganaya ha haddlo laannu inay ka yar haybadaystaan baa dhici kartaa kiina muddacigaa wax sheeganaya ha hadlo ama hadduu markaa garanaya warso adigu muduuci maad ahayn adigu hadal hebelow muduuciba haddaad ahayd muduuci iyo muddaa calayhina isaga inoo keeni doona waxa lagu kala saaro fa ida dacaa markuu sheegto midkood dacwaduna waa markay dacwa saxiixa tahay dacwa saxiixana shuruuddii ay lahayd waxaynu ku soo marnay kitaabu alqasaama ayaynu ku soo marnay dib ugu noqda lix shardi bayna dacwada saxiixada ahayd دعوة صحيحة دعوة فاسدة دعوة باطلة bay u qaybsantaa dacwo waa صaxiix oo waa tan keenaysa in qofkii jawaab la weydiiyo waxa ugu muhiimsan inuu qofkani qofkan wax uu ku ilsaaminayu le waxaanuu iga hayaa inuu ka rabo inuu sheegta hadduu warbixin un bixiyo saa iyo saasay hayd oo anu waxaasaan ka doonayaa iyo midnaba aanu odhanin dacwadu markaa jawaab u baahanba maaha wuu sheekeeyey uun kana sheeko loogama baahno markaa marka hadday dacwadu saxiixo tahay jawaabba qofka laga daa hadday faasilo tahay hagaaji baa la yidhi hadday baatilo tahayna waa la ceeriyaa intuba waxay ku cad yihiin nidaam alqada fi sharica alislaamiya markaa fain idacaa daalaba khasmahu markuu dacwadiisii sheegto daalaba khasmahu kaysaysan biljawaabi walow yaanu weydiisaninba ka nudicigahay wuxuu ka dalbi kaysay biljawaabi ka jawaabba odhan maa taquulu war maxaad leedahay adiguna waad maqlaysaa waxa lagu sheegtee ama dacwaddaasaa lagu sheegtay maxaad ka leeday ba odhan fa in aqara hadduu qirto wixii loo sheegtay u dhahdo waa sidaa waa igu leeyahay fadaakakaasi waa daahiro waa ku sugan yihi markaa xugunba uma baahnaa sii weeye orod israacoo sii mar hadduu yidhi waa igu leeyahay oo waan qirsanahay sii baa la odhan hadduu yidhaahdo waa igu lahayoo waa jirtay laakiin waan siiyey ama wuu iga saamaxay hadduu yidhah maxaa la odhanayaa halkee dacwaddaa loo dhaqaajinayaa ma waxaad odhanaysaa markhaati keen maya ila waahan qirayba ee yidhi wuu jirto wuu lahaa laakiin waan siiyey ama wuu iga saamaxay kanaa la odhanayaa keen markhaati markaa xagganay wareegaysaa dacwaddii xaggana kalaa muduci noqonaya waxaa loodhanayaa keen inaad siisay ama inuu kaa saamaxay caddayntiisa keen hadduu waayo kanaa la dhaaranaya oo markaa mudacalihii noqonaya markaa fa in aqara fadaaka kaas weeyaanoo waxaa lo odhan uun sii xukunba uma baahnaa waa daahirkaasi isagu wa in ankara haddii uu inkiro oo uu yidhaahdo wax alla wuxuu igu leeyahay ma jirto ayuu yidhi falow qaadigii waxau siraday an yaquula lilmudicii kii wax sheeganaya inuu ku yidhahdo alaka bayina war markhaati ma leeday waad maqlaysaa ninkii waa ku inkirayo ma qirsana waxaad u sheeganaysa markhaati ma haysataa inuu yidhaahdo hadduu markhaatigu hal mar ku sugmayo laba markhaati haddii kale wuxuu odhan karaa hal markhaati iyo dhaar hal markhaati oo dhaarhu kabto ma helaysa ama laba markhaati ma helaysa wa an yaskuta walilqaadi an yaskuta inuu iska aamusana wuu leeyahy si aan loo odhanin ninkan markii odhanama hadduu yidhi mudiciga ha hadlo iminkana war mudicigo markhaati inuu kanu yareexanayo si aan loogu arag inuu iska aamusoona wuu leeyahayoo dee ninkan uu yidhahdo markhaati baan leeyahay haddaba soo muudafirin markhaati baan leeyahay dee waa hadduu garanaya haddaanu isa garanaynin oo iska aamuso inuu israa imkaa lagu xukuminayaa dee waa inuu tawjiiha dhaha war markhaati lagaaga baahan yahy fain qaala hadduu yidhaahdo liya bayina markhaati baa ii sugnaatay wa uriiddu waxaanan doonayaa taxliifahu inaan dhaariyo ii dhaari isaga markhaati waan haysaa ii dhaari falahu daalika waa leeyahay leannahu waxaa dhici kartaa inuu dhaartaa yacni ka xalaal miirto oo u qirto oo arrintu sahlanaataba markhaatigii hawsheediiba war ma arrinkan isku ogeyn baad leedahay ee cid weliba ogeyd baad ayaa imika dafiraysaa ku dhaaro markaa inuu ka joogsado yidhahdo waa jirtay hadduu ku dhaarto waxa uu leeyay markhaatigiinusa soo muu dhaaran qaadiyo oo been kuma inuu been ku dhaartay baan markhaati soo taagaya haddaba oo markhaatigiina soo tubaa buu leeyahay oo been inuu ku dhaartay markaa u caddayadda sare lagu xukumo wa uriidu taxliifahu dhaarintiisaa doonaya farof daalika arrinkaa waa leeyahay ow laa bayinata lii wuxuu uhi wax markhaatiyaba ma haysto wax markhaatiya ma haysto markuu sidaa yidhi ayuunbuu haddana berritadii markhaati keenay uma xadarahaa markhaatiyuu keenay qobila fil asaxi waa la aqbalaya leanna waxaa dhici karta inaanu garanayno dad yalan waar annagaa maalintii kula joognay inuu ilaawey baa laga yaabayo dib u xasuustay taaniga asaxa korjee xulmee lama aqbalayo waa tanaaqud hadduu yidhi markhaati ma hayso wlaa beri markhaati baan wataa ban baa loodhanaya dhaaf baa loodhaya meesha yani tanaacud bay noqonaysa hadda kale ciyaariyo tanaaqud baa meesha ku jira waidasdaxama khusuumun dad is-haysoo wax sheeganayaa markay iscidhiidhiyaan qudima alasbaqu kii horreeya baa la horraysiin fain jahila fain juhila haddii laga jaahil noqda kii horreeya ow jaaw macan bay wadayeen uqrica waa loo qorridi wayuqadamu musaafiruuna baa la hormarin mustawfisuuna oo alaabtii u xidhxidhan tahay wa niswatun baa la horaysiin wainta akharuu hadaba dibdhacaane maa lam yagiruu haddaanay badanin walaa yuqadamu saabiqun waqaaricun lama horraysiinay ilaa bidacwa hal dacwo unbaa loo horraysiin wuxuu sheekhu leeyahay waidasdaxama markay iscidhiidhiyaan majliskii qaadiga khusuumun dadis hayso oo murmayo wax sheeganaya qudima alasbaqu falasbaqu midba miduu ka soo horreeyey ayuunbaa markaa lagu horraysiinaya waaryaa ugu horreeye ugu hor yimi baa laodhan qolada yadan soo gala waaryaa kuxigay kuxiga baa laodhan hadday muratab u yimaadeen oo la garanayo fain juhila haddii kii horeeye la garan waayo ow ama jaa-u macan mar bay wada yimaadeen uqrica baynahum waa loo qoriridi ciddii ay qorituurkuu soo baxa unbaana horraynaya li'annu wax kala rajaxaan jirin tarjiix bihayri murajixna waa waxaan bannaanayn yacnii inaad iska rajaxdo cid iska hormarisana waa midaan bannaanayn wa yuqadamu waxaa se la horraysiin sunnanimo musaafiruuna niman musaafiriinahoo socotaa oo mustawfisuuna alaabtii xidhay almustawfis waxaa la yidhaha alladii shadda raxlow ninka alaabtii oo u xidhxidhan tahay ee gaadhigiiba halkan u saaran yahay halkaa iyo markaa galbeed buu baxayaa ama bari buu baxayaayoo gaadhigiiba halkan uu taagan yahay ninna way ishaystaan safwaa socotadana kama hadhi karayo sunnanimo kaasaa la horraysiin wa niswatun dumar baa la horraysiin haddii meesha dumar ku jiraanna soo horreeya baa la odhan wain taakharuu haba dambeeyaane kuwaa socotadaee gaadhiga saaran iyo dumarkaasaa la horraysiinayaa si aanay markaa dee kuwanna aanay ugu dhib mudanin dibdhaca ay rufaqada ka dibdhacayaan iyo dadkaa kale israacayaanba dee dumarkana asurka iyo dee carruur bay ka yimaadeenoo qaday samaynayaan hawlo badan bay leeyihin dumarka la horraysiiyo ayaa wanaagsan maa lam yagsuru haddaanay fara badan meeshiba hadday socotiya dumar isu rogto dee markaa waxa laodhan iska suga baa laodhan ila haddii kale xaggan ay ku ciiraysaae addararu laa yusaalu bidarar baana la darar darar laguma suuliyo haddaba walaa yuqadamu la horraysiin maayo saabiqun kii horreeyey wa qaaricun iyo kii qorituur ku helay ilaa bidacwaa hadduu halkanun toban fayl kala soo baxo oo markay kii qorituur ku helay ama u soo horreeyey idhahdo taa waynu dhammaynay kanna kan kaleaan ku haysta jooji baa la leeyihi soo hal dacwadii kumay dhammaan baxorod kiygu xagga dambe ka soo galbaa la leeyihi inuu maalintaba qabsado oo yidhaahdo markaa iminkana kana iga dhammaaday haddana kan kalena waan haysta haddana kan kale waan haysta yoomkiiba isagu wada qaata laga yeeli maaye hal dacwo markay u dhammaata kayuga soo gelbaale xagga dambe ka soo gal walaa yuqadamu la hormarin maayo saabiqun kii horreeyey wa qaaricun iyo kii qorituur ku helay ilaa bidacwo hal dacwo ayuunbaa loo horraysiinaya ama kuu sheeganaya mid waa muyimid haddii kale dadkii kalaa dhib mudanaya wayaxrumu waxaa xaaraanaya ittikhaadu shuhuudin mucayaniina markhaatiya mucayana inuu samayso oo laa yaqbalu hayrahu aanu aqbalaynin waidaa shahida shuhuudun markay furaan markhaati oo facarafa cadaalatan oo fisqan uu garto camila bicilmi buu ku camal faraya wailaa haddii kale wajaba alistisgaau istisge iyo markaa nimadaaka tasgiyadooda iyo cadaaladooda iyo cadaaladdarradooda caddayntooda inuu dalba ayaa waajiba bian yagtuba waa inuu qoramaa yatabayasu bihi shaahidu markhaatigu wuxuu ku soocmi walmashhuudu lahu ka loo marag furi wa calayhi walmashhuudu calayhi ka lagu markhaati furi wakadaa qadru dayna ayaa lamid cala saxiixi wayabcau bihi musakiyan ayuu la diri uma yushaafihuhu lmusakii musakigu dabeetana wuxuu afga ugala sheegi qaadigii bimaa cindahu xaggiisa wa qiila waxaa layihi takfii kitaabatuhu kitaabadiisa ayaa ku filan wuxuu idhi sheekhu wayaxrumu waxaa xaaraanoo qaadigii ka xaaraana itikhaadu shuhuudin mucayanina markhaatiyo mucayana inuu samayso oo laa yaqbalu hayruhum aanu aqbalayni inuu yidhaahdo mahaa macaynkaasa anugu hebel iyo hebel iyo hebel umaan aqaanay kuwaas markhaati maku yihiin kuwaasun keen haddii kale ma aqbalayo kuwo kale leannu tadyiiq buu dadkii gelinayaa waxaa laga yaabaa kaa iyo kaa u yaqaan inay markhaatiban kuwo kale markhaati u yihiin waashiduu dawey cadlin minkum ilahayna wuxuu uhi kuwa cadaaladu saaxiiba marageliya baa ilaahay yidhi haddaba waidaa shahida qaadiya agtiisa shuhuudun markay ka marakacaan oo fa carafa uu garto cadaalatan waa dad uu yaqaano caadilina markhaatiyadani ow fisqan fisqi ayuu ku ogaaday waa dad faasiqiina camila bicilmihi buu ku camalfalay oo ku cadaaladdiisa yaqaanay markhaatigiisa wuu qaadan tacdiilla u baahan maayo kaw faasiq markaa u arkana wuxuu odhanayaa kani markhaati geli maayo iska kaxaysa buu arkani iska jooji baa odhan kan iska jooji oo markaa sidaasuu ku dhaqmayaa wa ilaa haddii kale oo aanu qaadigu shuhuuddan cadaaliya fisqi toona ka garanaynin kuma xukminayo wajabal istisgaa'u waxa waajiba qaadigu tasgiya inuu dalbo yacnii tasgiyadu waxa weeye xaaladdan nimankan cid u caddaysa markhaatiyada waa inuu dalbaa inay dad wanaagsanoo markhaati gela yihiin iyo dad aan markhaatiga gelaynin inay yihiin cid tasgiye ugu sabaysa waa inuu dalbaa haddaba tasgiyadii waa sideen wararkaa ka timaadeen buu leeyahy waxaanu ka nimi xaggan iyo dacarburq ama xaggan iyo arabsiyaanu ka nimi bay yidhaaheen bian yaktuba waa inuu qoro maa yatamayazu bihi shaahidu markhaatigani wuxuu ku soocsan yahay yacnii kaga soocan yahay dadka kale ayuu qorayaa walmashhuudu lahu ka loo marag furina wuu qori walmashhuudu calayka lagu marag furi magaciisa kunyadiisa ayuu qori magacaabihi magaca tilmaamihiisa yacnii shaqadiisa halka uu markaa wuxuu waxaasoo dhan baa la qorayaa intaa ma qoray wakadaa qadru dayni cala saxiixi dayntan iyo waxaan laysku haystu ka markhaati yahayna iyadana waa la qorayaa le'anna waxaa dhici karta qofku wax yar inuu ka markhaati noqdo lakiin wax badan inaanu ka markhaati noqon saanigu wuxuu leeyahay maya oo looma baahno daynta in la qoro cadaaladdu maalka yaridiisiiyo badnaadiiskuma khilaafto ka horrena wuxuu leeyahy waxaa la arkaa qofku inuu wax markhaati ka noqon karo lakin waxbaanu ka noqon karaynin masalan ninka iska sayla joogga ahae maalintii sayladiisa ayar xadhigga isagala ka lahaa hadduu idhaha laba xaajiyo alaabta jayna ka keenaan markhaati oo hal milyan bay isku leeyihin xageed ma gaari karaysid ba halkay joogaan iyo halkay isku haystaan xageed ka keentay baa la leeyahy waxba kama jiraan markhaatigaaga laakiin hadduu kuwii sayladda laba neef isku qabsaday uu ka markhaati furayo dee haba maalin walba waa la joogaa markaa marka la eega halkan sayladdiisa ninka suuqiisa inay ama basaslayaashiisa inuu ku dhex jiro markhaatigiisii waa la qaadanayaa waa wuxuu og yahay laakiin hadduu meel kale oanu agba tegin oo aanu aggeedaba ka wareegin hadduu ka markhaati furayo dee laga dhegaysan maayo waxaa laga yaabaa hadduu wax yar sheeganayo wax adduun yar inuu markhaati ka noqon karo laakiin adduunyo weyn markay tahay de meel adduun weyn lagu hayaba weligii inaanu arag boqol dollar meel lagu hayaba inaanu arag baa laga yaaba hadduu haa boqolkumaan markhaati ka isagoon boqol dollar bu weligii arag dee laga dhegaysan maayo markaa qadarka dayntana iyana waa la qori intaa marka la qoro ciddan wax sheeganaysa ciddan markhaatigaa kow markhaatiga u yahay kow ku furayo ila waxaa dhici karta kani u furayo inaabay shuraaka yihiin inay cadaawadi ka dhaxayso in wasalan oo dee ay qaraabo markaa dee asal iyo farac isu yihiin kanuu ku furayo waxaa dhici karta inay cadaawadi ka dhaxayso waxaasoo dhan marka la qoro wayabcau bihi musakiyan musaki buu la diri wixii uu qoray musaki buu dhihi musakigana waxaynu nidhi asxaabu lmasaa'il baa la ydhaha masaaxibu mas'ala la yidhaahdaa waa qolyihii uu samaysanaya inuu dhi markuu meesha tagaba wuu samaysan labadii musaki ayuu ayuu u dhiibi wuxuu dhan orad arabsiga tag ama dacarbuur tag ama meeshuu ka yihi markhaatigani tag waa hawl dheer barsidaa la ysaga ilaalinaya day soo weydiiyo ole masaajidkoodii tagoo suuqoodii tagoo nimankan soo waraysa baa laodhanaya dadka caadiliinta ee halkaa jooga bal nimankani siday yihiin ay markhaatigel yihiin iyo inaanay ahayn soo warayso uma yushaafihuhu dabeedna wuxuu afka uga sheegayaa qaadiga almusakii kan musakiga musakiga haddii loo jeeda kuwaa loo diray bimaa cindahu waxa agtiisa wuxuu ku og yahay ninkan ee dhaawacada ama cadaalada ayuu sheegi ninkii baa loo yeedhay oo kii kuwii furaya la soo kaxay ninkan inuu caadil yahay baanu furaynaa inaanu caadil ahayn baanu furaynaa wa qiila waxaa layaha takfii kitaabatuhu qoraalkooduna waa ku filantao in laga soo qoro uun nimankaasi inay caadilin yihiin amaanay caadiliin ahayn in laga soo qoraa way ku filan tahay haddaba wa shardu shaahidi wa sharduhu kan musakiga ah ee ka marag furaya inuu markhaatigan caadiliyeeya inaanu ahayn ka shaahidin buu la mid yahay shardigii markhaatiga ayaa laga ayaa laga rabaa ka shaahidin buu la mid yahayoo waa inuu markaas dee shuruuddii markhaatigu uu lahaa waa in laga helay uu leeyahay xagga isaannimadii tagriirda xorriyaddii labnimadii cadaawa inaanay jarxiga jirin aabbanima iyo wiilnima waa inaanay jirin markaa xagga tacdiilka shuruuddii shaahidku lahaa baa laga rabaa maca macrifati اljarxi watacdiili jarxi iyo tacdiilna waa inu garanaya wa khubratin wa khubrati baatini man mid hoostiisa inuu xoogaanu yahay baa la shiray yucadiluhu uu tacdiilinaya lisuxbatin saaxiibni ow jawaarin ama jaarnim ow mucaamalatin wala saxu ishtiraadu lafdi shahaadatiha ayaa la shardiyaa wa annahu yakfi huwa cadlun ayaa ku filan qiila waxa la yasiidu calaya waliya buu korin wayajibu dikru sababiljarxi in la sheegaa waajiba wayactamidu fiihi almucayana buu cuskan awilistifaadata ama faafid wayuqadamu cala tacdiili baa laga horraysiin fain qaala almucadilu hadduu yidhaha caraftu sababa aljarxi wataaba minhu waa ka toobadkeeno waa aslaxa waa wanaajiyey qudima waa la horraysiin wala saxu annahu laa yakfi fi tacdiili qowlulmuddacaa calayhi huwa cadlun weeye waqad qarida anuu igu qaldamay taasi kuma filla wuxu uhi sheekhu wa sharduhu ka shaahidin qofkan musakigaa ee markhaatiga tasgeynaya ee inuu caadil yahay inaanu caadil ahayn sheegaya shardigii shaahidkaa loo shardiyaa maca macrifati aljarxi waatacdiil asbaabta lagu duro markhaatiga ama lagu tacdiiliyo waa inuu garanayaa waxa qofka caadil uu ku noqdo waxa qofkani markhaatigiisa uu ku jabayuu faasiq ku noqonayo waa inuu garanayaa wa khubratu baatini man midna waa inuu hoostiisa xogogaal u yahay yucadilhu kanuu tacdiilinu leeyahay waa caadil waa inuu hoos og yahay oo siduu ugu ogaanayaa lisuxbatin waa saaxiib ow jawaarin ama waa jaar ow mucaamalatin ama mucaamalo iyo olognimo ayaa ka dhaxaysaa arrinkaa waxaa laga wariyey cumar bin khadaab radia allaahu canhu ayaa laba nin agtiisa ka marag fureen markaasuu idhi anigu idin garan maayo inaanan idin garanaynin waxba idin yeeli maysa buuli oo inaan dee qof walba garto laga maarmaana cid idin garanaysa la kaleen nin bay u keeneen cumar baa yidhi maxaad ku garanaysaa wuxuu udhi salaax iyo ammaano wanaag iyo ammaano wuxuu udhi jaar ma la ahayd oo subax iyo aroor geliddooda iyo bixidoodaba ma ogeyn wuxuu udhi maya hal caamaltahumaa bi haadihi daraahimi wadanaaniini allatii yucrafu biha ammaanaat rijaal shilin iyo lacag ma kula dhaqantay nimankanoo ma idin dhex martay taasoo lagu garta ammaanada ragga wuxuuhi maya taasina nama dhex marin wuxuu dhi hal saaxabtumaa fi safr alladii yusfiru can akhlaaqi rijaal safar ma la gashay safarka akhlaaqda ragga soo saare eh wuxuu udhi maya faanta laa tacrifuma itiya bima yacrifukuma iska soco buhi haddama garanaysidii nimankan mar haddaanad jaar la noqon mar haddaanad lacag kula mucaamaloonin mar haddaanad safar la gelin ma garanaysid war cid ku garanaysa la kaale jid ma la martay jidiin ma loon cuntay jaar ma la noqotay waa halkii soomaalidu ay odhan jirtay jabad ama jaar oo isku mid marka waa inuu lisuxbatin aw jiwaarin aw mucaamalatin wala saxu ishtiraadu lafdi shahaadatii shahaada ayaa la sharday inu dhi ashhadu annahu cadlun ow hayru cadlin waxaan markhaati ka hayboodha inu cadilin ama cadilaanu ahayn wa annahu yakfii waxaa ku filan asax taanigu wuxuu leeyahay lafdigaa lama shardiya waan ogahay baa ku filan wa annahu yakfii waxaa ku filan huwa cadlun inuu yah ninkani waa caadil waashidu dawi cadlin minkum baa layidhi wa qiila waxa la yasiid wuxuu kordhinayaa calaya waliya cadlun calaya hadduu wux igu furayo waa caadil waliya hadduu ii furayo waa caadil calaya waliya leannu inuu shay noqdaa la arkaa oon wax kala cadilu noqonin wayajibu dikru sababi aljarxi sababta uu ninka ku dhaawacayo ee uu ku sheegay inaanu markhaati gelayn waa inuu waa nin sinaysa waa nin markaa tuugoo waxada inuuna waa mid markaa qaadiyo si aanun qabta ku haya waa inuu sheegaa wayajibu dikru sababi aljarxi wayactamidu fiihi waxaanu u cuskanayaa jarxintan almucaayana aragti waa inu anaa ku arkay wayactamidu fiihi jarxiga wuxuuse almucayan aan arkay isagoo sinaysanaya waxaa isagoo samaynaya ana arkay awil istifaada ama faafid inuu yidhaahdo dadkao dhamme waa u yaqaanaan inuu ninkaasi sidaa yahay ayay dadkao dhamme u yaqaanaan beri baa ninbaa qole aan u garnaqaynay ayaa qoluu dil ku furayey markhaati furayey ninkaa ninka iyagaa dilay buuhi dil beri hore dhacay baanu ahaa markaasaa qoladii waxay yidhaahdeen lagu furayu markhaati ugu furay baan waxa ninkani waa tuug la yaqaano markhaati nooma galo markhaati keen baanu ku dhow waxay keeneen tobanni wuxuu mid walba wuxuu furay wallaahi habeenku beeshayada soo hoyday inaanaan seexan bay urta waa dul joogna bay macnaha toban nin baa saa isku raacay inuu markaa ninkaa tuuggaa yahay awrta habeenkii kaxaysanaya halkii baanu dirsana markhaatigiisii ku turay markaa istifaadada iyo faafiddu waa ka mid isagoo kaxaysanayana waa inaan la arag baa la arka laakiin hadday saasi markaa u faafto waa la mid wa yuqadamu jaraxii waxa laga hormaraysiinaya cala tacdiil hadday laba midna leeyahay ninkani markhaati gal maahoo waa faasiq cankaasa midna uu leeyahay waa ninka dad ugu wanaagsanoo markhaati buu gelaya labadaasaa meeshii isku haysaa keebaa la horraysiinaya ka jarxinayaa la horraysiinaya kana markhaatigal maaha isagaa cilmi dheeraada hayaa kan inuu dee halkan u tukado oo masaajidan iyo soo galo halkee dusha ka wanaagsan inbuu hayaa kanaa wax dheeraadahoo hoose og fain qaala almucadilu haddaba hadduu yidhah kii tacdiilinaya caraftu sabab aljarxi warniyow salaad la'aantiisan iyo arrimihiisan iyo wixiisan waan garanaya wa taaba minhu waa ka toobadkeenoo waa aslaxa waa hagaajiyey waa kii khuruuj baxay buuhi bari horaad ogeyde qudima kaasaa la horraysiinaya markaa kan markaa tacdiilinaya ayaa la horraysi mar haduu leey waxaanad ku jarxinaysa waan ogi lakin wuu ka toobad keena isagaa la horraysiinaya wala saxu annahu laa yakfii fi tacdiili kuma filla qowlulmuddaca calayhi muddaca calayhigan loo sheeganayo hadduu yidhah huwa cadlun ninkani waa caadil waqad qarita anunbuu igu qaldamaye markhaatigan baasu aniga igu furayo kanunbuu ku qaldamay ninkani sidiisaba waa nin u wanaagsan hadduu yidhaahdo tacdiiluu noqon mayso oo intaasi tacdiilu noqon mayse waxaa loo rabaa tacdiil baa rabaa bal laabudda min albaxdi waatacdiil lanna istisgaagani waa xaq ilaahay leeyahay innagu markaa maanta dee markhaatiga waa la yska qaataa une waxba lama dhegaysan laakiin kolley yacni waxaa la yidhaahdaa unoo dee ugu sahlanu in la ydhaha bal qofkan inuu wax ka sheeganayo markhaatiga ku furaya ayuunbaa la weydiiyaa baabulqadaa'i cala alqaa'im wallahu aclam